waxa weeye horta qolo walba shaqo iyo mas-uuliyad bay leedahay qof walbana wuxuu ku haboon yahay waxa uu u maartay oo mas-uuliyadiisa inuu bar ilaahay oo uusan u fiirin hebel baa ku fiirinayo hebel baa ku ammaanay marka anaku shaqada aan hayno intii kaliya laadiyo si daacadahaan u shaqaynaa inkastoo awoodeeda iyo dhaqaalahayada iyo wax aan hayno ay iskaba yaryihiinba laakiin inta awoodeeda oo bar ilaahay baan u shaqaynaa hadda bar ilaahay markaa u shaqaysidna kolley ilaahayna waa kuu jeedaa ummadana waa u jeedaa haddii aan kaaga soo kaco dhanka beeraha iyo xaaladda waa la wada soconaa ilaahay raxmo kaga qabtaa noo keena in roob la-aan ay jirto waxaad kaloo ogsoon tahay beeraha puntland beeraha sidan waa labo kuwo waraab ku baxa iyo kuwo roobka cirka ku baxa waxay u badan yihiin waraabka waraabka marka waa biyo kayda oo yaala badanaa ama haamaha ku jireen ama ceel ha ku jireen marka raxmadda yaraato biyihii waa la waayay sidaas awgeed da sida ay dadka iyo dunyaduba u oomeen ayaa beerada u oomeen waxaa kaloo ogsoon tahay dadka beeraha waxay u badan yihiin dad aan dhaqaalo badan iyo awood badan lahayn de hawshooda markay galeen oo kharash gasheen oo diyaariyeen oo abuureen markay biyo waayeen dabcan dhibta ama khasaarada ku dhacaysa waa aad garanaysaa laakiin alxamdulilah beeraha uga qabteena ilaahay baa nooga xantiqaya marka aada bay u saamaysay dadkaas beeraha oo u badan dad dayar waxay ku kaalmaysan jireen markay waxaas qudaartaas usoo baxdo ciyaanada waxbarashaday ka siin jireen caafimaadka noloshooda waxaasoo dhan marka waa dhibahoo dhacday marka alxamdulilah wixii ilaahay keena waa alxamdulilah
waaya marka aad tira koob guud ma kusoo samaysteen beerahaas aad sheegtay ee ku baxa robabka maadaama dalka ay ka jirto abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyadaba horda ahaanba beeraha dhanba roobku beeruhu ku tacalluqaa marka waaba dhammaantoodba waxaa hadda dhibaatada haysato dhammaantoodba adigu in yar waxaa laga yaabaa inay weli wax sii haystaan laakiin kolley waa wada saamaysan laakiin haddana kuwa badan oo shaqaynaya oo hadda kormeeran aadmi beero badan oo qurxaan waan jireen laakiin hadda waa mundad iyo rabanimo iyo xeeg la saaray way ku baxayeen laakiin wixii dan yar ahaa oo aan awood badan lahayn beerahoodii runtii aada bay uhooseeya intiisa xoogaa wax awoodi karta waa dadaalyen qofku waxa qof walba noloshiisa wixii kula halfani karo waa la halfamaya la waxayna
waayahay markaan usoo noqono marka kuwan aada sheegtay ku baxa matoorada oo kale waxaan la soconnaa in ay u baahan yihiin qalabkii kala duwanaa sida matoorkii iyo sidoo kale ceelashii maxaad kaalin ah ka qaadateen ka wasaarad ahaan idinka run ahaanta markaan run u hadalno iyo ilaahay dartiis horta waxa weeye wasaaraddu qalab iyo xoog iyo imkaaniyaad badan oo ay beeraha gelisay ma jiraan inaku awooddeeda waxa weeye xagga aqoonta iyo shirkadda iyo inaan u ololayno ololadii marka wuxuu ku yimid in meelaha qaarkood hay-adaha qaarkood ay matooro iyo alaabahaas yaryaro beeraha lagu falo iyo waxyaalahaas siiyaan oo qalabkaas beeraha ay siiyaan laakiin waxay ogsoon tahay muddo haddii qalabka uu socdo oo ku shaqeeyo waa baaba-aya mar walba wuxuu u baahan yahay dayactir wuxuu u baahan yahay bedelid kuwa cusub marka waxaas oo dhan way u baahan yihiin waxna hadda uma hayno hay-adaha ruuxoodu sanadkan waa aada la socotayo waxa weeye faragelintooda ama shaqadooda aada bay u hooseysay xagga puntland oo u yimaad weliba dhankaa beeraha baan ka hadlaynaa wixi ay keeni jireen oo qalab ahaa hadday tahay inta badan sid iyo waa laga helaaba laakiin matooradii iyo tuubooyinkii iyo qalabkii u baahna iyo dayactirkii ahaa iyo midna ma ay helin marka arrimahaasaa jira marka anaku gacanta wax kuma hayno laakiin senbary sandawaaq iyo wasaraabin baan awooddeeda ahayd wixii aan u raadin karnaa kulley dadaalkii horena waa noogu jira haddana waa noogu jira waaya marka hay-adaha qaar aad sheegtay galaangal ma la samayseen oo ma la raadiseen sidii bal beeraleydaasi looga caawin lahaa dhanka qalabka iyo wax soo saarka
sidaa usoosa hayadu ayadu waxay isugu jiraan kuwo nji-ooyo yaryar iyo waxay isugu jiraan kuwa u-nka sida u-nka oo kale shaw oo kale w s d oo kale waxyaalaha koley laga fuliyey lagama helin inkastoo ay wax keenaan maxaa yeelay w s d oo kale waxaa laga raba waxa weeye dabana dayactirka ama jidka ha noqdo ama markay beeraha fallayaan diyaar garowga iyo arrimahaasoo kale weliba u badan xagga cunnada iyo inay ka caawidaan marka runtii waxbaa siiyaan laakiin sidii la falayay baan laga helayna weli waa jiraan inay gacan ku hayaan ee adda sow iyaduna qalab tababaradaas iyo qalabyo yaryar laba dhowr xaba waa keenkeeneen laakiin ayaga ruuxeedu maadaama magaca ay watada uu yahay cimo jawi laga sameeyey waxba looguma helo
waaya marka hay-adaha qaar waxaa jira marka uu dalagu soo go'o oo roobabku ay da-aan oo beeruhu ay soo baxaan oo kale inay keenaan oo kale inay yimaadaan marka ma kala hadasheen marka ay xaaladda ay taagan tahay inay hay-adahaasi wax qabtaan runtii puntland anigu hadda ilaa iyo hadda ma arag hay-ad antay waktigii abaarta ahaa aysan waxba keenin marka ay roobku da-o ma ay keeneen anigu runtii kumana eedeynayo mana aan arag laakiin hay-adaha dhaqankooda dhan baaba waxay tahayba hadda xilligan aan ku jirno oo dadku abaarta iyo dhibaatada qabo wixii laga fuliyo ma keenin waxaa laga yaabaa bisha shanaad iyo bisha lixaad iyo hadday ay caawimaad bixinayaan inay bixiyaan marka horta waa dhaqan ay iska leeyihiin indhaqan u goomiya beera maaha laakiin haddeer anigu beeraha dhabarjimin ay ku suuginayaan wax intay soo baxeen ay u keenayaan ilaa ay hadda ma arag anigu marka run ahaanta u hadla
waayahay ugu dambeyntii maxaa horumar ah ilaa hadda beeraha puntland ay sameeyeen haddii ahaan lahayd dhanka dalagyada kasoo baxa wax soo saarka qudaarta noocyadeeda kala duwan ee dalka gudihiisa la keeno maxaa ilaa hadda tallaabooyin ah oo horey loo qaaday beeralayda runtii waa dadaaleen aada iyo aada beeraha reer puntland waa u ammaanaya waana dadaaleen taasina waxaa daliil u ah qudaarta laga cuno wadamada puntland ama magaalooyinka wax soo saarka reer puntland hadday tahay digir hadday tahay yaanyo koosto babaay degel karooto ansalaato basal waxaas laga cunayo waxay kasoo baxaan ayada waxaa laga yaabaa wax mar in la keeno waa laga yaaba waxaad kala ogsoontahay sanadkan horaankiisii macaa qudaartaas cad yaanyada oo baalka eliinta oo kale noocnooca in yaanyada ansalaato iyo qudaar badan oo ay ku karootada iyo muxuu ahaa baamiyaha iyo wax badan oo inta laga doofin jiray oo xamar iyo loo dooni jiraa tiro oo badanaa ka bixi jiray xagga erboorada marka runtii waa dadaalayeen waxaas laga baxana waxay ku keeneen awoodooda iyo kartidooda inta cagaf haysatana waa yarta waa kuu sheegnay sanadkii soo dhaafay laba cagaf baa mar loo helay oo midna sanaaga ah midna uu ahaa mugaal inta kale waxay ku suubiyen waa wax gacantooda iyo waxay u taagteen marka dadaal iyo awood badan bay waxeeyeen wasaaraduna waa u dadaalaysay intaa waa u dhawaaqaysay tababaro iyo aqoon iyo xirfad badan waa la siiyey sidii hore waxaad moodaa inay wax badan iska bedeleen waxay abuureen sisin waxay abuureen galley waxay abuureen masabe marka dadaalkoodu ma yara aada bay u dadaalayaan way u dadaalayaan wasaaraduna waa ku ogsoonta waxaa kaloo jira iskaashatooyin iyo ankeen guulo badan ay gaareen gudiyo la joogiyey waad la socotaa in la magacaabay ante gudoomiye loo magacaabay beeraleyda madaxda marka howlo badan bay ayaguna qabtaan wasaaraduna la garab taagantahay
oo waxaad leedahay boqol kiiba sideetan dalagyadii ka imanaya koonfurta waa laga maarmayaa oo puntland iyadaa lasoo bixaysa dalagyadeeda hadday helaan hadday helaan waan ku yiri qalab fiican biyo fiicanna ay helaan waxaan aaminsanahay wax kasta inay ka bixi karaan mooskii oo tijaabaha kutusayna waa ka baxay digirtii awalbay ka baxaysay galeydii disintii hadda waxaba intay baxday weliba warshado iyay leedahay oo waxa magaalo laga cuno inta badan cunsusinhaa jira gaalkacyadii kasoconayaar haddaad koorqato oo aragtay tanay ka baxaan marka hadday heli lahaayeen wax fiican iyo garab iyo maalgelin fiican waxaan qabaa intay aniga ka dooto in ay meelo kale u dheysan lahayen waxaa kaloo jiro anaka noo khaasa timirta iyo kale khaas bay noo yihiin oo dalagyada aan ku faanayno oo cunnada aan ku faanayno abaartan haddii hadda timirtaas badan oo soo ba-aysa dhawaanaha process loo suubin lahaa oo sida kalahooti idda oo kale laga dhigi lahaa inaan dadkeena abaarba ku dhacdeyna maxaa yeele qofka haddii galaas biyo iyo dhowr xaboo timira cuna waa inaf waa nafaqo sil ah cunno uma baahden marka waxaan rajeynayaa hadday qalab iyo xooga la saaro inay isku filaansho badan gaari lahaayeen baan rajeynaya